Gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Kismaayo, Abaadir Cabdiraxmaan Baashi, ayaa hadal muhiim ah ka jeediyey kulan ballaaran oo lagu qabtay magaalada Kismaayo, kaas oo diiradda lagu saarayay ololaha wacyigelinta khataraha iyo dhibaatooyinka tahriibka ee dhalinyarada Soomaaliyeed. Kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, ururada bulshada rayidka ah, waalidiin iyo dhalinyaro badan kuwaas oo si wadajir uga hadlay sababaha dhalinyarada u tahriibaan iyo sida looga hortagi karo. Gudoomiye Abaadir ayaa sheegay in tahriibku yahay masiibo qaran oo galaafatay kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed, kuwaasi oo nolol iyo rajo raacay safar aan sharci ahayn balse kusoo dhammaaday dhimasho iyo silac.
Jubbaland haweenkii iyo dhalinyaradii iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha halkan fadhiya iyo bahda saxaafadda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan kadib maanta waxaan halkan u joognaa waa barnaamij looga hadlaya barnaamij waayadan dambe aada ugu malaynaysa in uu wadanka ugu soo badanayo gaar ahaan deegaanada jubbaland oo ah barnaamijkan arrimaha tahriibka arrimaha tahriibka waxaan u malaynayaa waxyaabaha ugu badan dadka ugu badan uu saameynta ku leeyahay waxaa waaye waa dhalinyarada dhalinyaradana dee waxaa loogu talagalay in deegaankooda iyo dalkooda iyo ay ayaga hormuud u ahaadaan oo dad jeceyl iyo deegaan jeceyl wax loo yidhaahdo inay muujiyaan barnaamijkan waxaa soo diyaariyey dhammaan dhalinyarada jubbaland gudoomiyaha dhalinyarada jubbada dhexe iyo anigoo ah gudoomiyaha dhalinyarada degmada kismaayo haweenka oo garabkeenna ah oo fikirada qeyb weyn ku lahaa waxaana ugu talagalnay arrimahan taariibka oo aan isleenahay wadanka si si ba-an bua ugu macnaha ugu soo siyaadaya gaar ahaan deegaanadeena hadda jubbaland waxaa u malaysaa inuu aada ugu soo badanayo waxaa arkaysaa in qof dhalinyaro ah oo kula joogo maanta isagoo u diyaarsaneen oo lacag haysanin oo dhaqaalo ku filan haysanin inuu halkan ka baxaayo oo meelo dhexa laga geynayo haddana dhibaatada ugu weyn asaga ay ku dhacayso dhibaatada xigta ay ku dhacayso hooyooyinkii dhalay ilaa cunugaa iskama dhalana hooyaa dhashay hooyada waa garan kartaa cunugeeda ka maqan yahay dhibaatada ay marayso oo markaa aan u diyaarsaneyn inay dhaqaale intaa la-eg ay ku bixiso marka barnaamijyada noocaas oo kaleet haddii ilaah yihahdo waxaa ugu talagalna in maanta aan annaga wax iska weydiino diinta waxay qabtona aan wax ka niraano hooyooyinka culayska ku dhacaayo iyo ayagana aan wax iska weydiino kulanka ayaa lagu soo gabagabeeyey baaq midaysan oo ku wajahan dhammaan hay-adaha iyo bulshada weynta soomaaliyeed in si wadajir ah looga hortago tahriibka lagana shaqeeyo sameynta jabi ay dhalinyaradu ku aaminaan karaan nolol iyo horumar gudaha dalkooda ah